warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan soo xunaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah waaxda socdaalka ee dalka oo sheegtay in matiyaangi uu safray toban iyo sagaalkii bishii hore barasabka wajaar oo xaliga ka jira lacagta dadka naafada loogu talagalay iyo dowladda soomaaliya oo sanad ciidan kala wareegtay maraykanka kulan waacan soo xanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhdu waa kowda bisha saddexaad ee maaji sanada labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasaad maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada waaxda socdaalka ee dalka ayaa shaacisay in wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran doctor fred matiyangi uu wadanka ka safray toban iyo sagaalkii bishii labaad ee sanadkan tani ayaa timid kadib markii waaxda dambe baarista dalka ee d c a da iyo guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c oo baaritaan ku haya mas-uulkan hore ay dalbadeen in faahfaahin laga bixiyay safaradiis maalmo ka hor ayay ahayd markii matiyaangu ku guuldaraystay inuu kasoo hormuuqdo laanta dambe baarista si uga jawaabo su-aalo ku saabsan howlgallo uu sheegay in ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen hoygii saxaafadda karen ee magaalada nairobi inkastoo laamaha ammaanku ay taasi beeniyeen qareenada matiyaangi ee uu horkacayo destin umari ayaa sheegay in wasiirkii hore ee arrimaha gudaha uunan wadanka ku sugnayn e a c c iyo d c i ayaa baaritaanada ah ay wadaan waxay uga gol leeyihiin in la ogaado hantida uu fred matiyangi yeeshay sanadihii uu wasiirka ahaa barasabka wajeer ayaa xariga ka jiray lacagta dadka naafada ah loogu talagalay cabdiraxmaan macawiye ayaa qodobkan faahfaahinay gabanaha ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi ayaa xariga ka jaray lacagta loogu tirigalay dadka lixaadka naafada ka ah taasoo shantii sane lasoo dhaafay hakad ku jirtay lacagtani ayaa loogu tiragelay inay ka faa'iidaystaan dadka lixaadka naafada ka ah oo aanan helaynin qutulduruuriga maalinlaha ah iyo sidoo kale kuba carruurtoodu ay waxbarashada ku kala jiraan gabanaha ayaa ka warbixiyey lacagtani iyo cidda la doonayo inay gaarto abaartalaanaguriyo roobalaan siiyo marka waxaan isugu nimaadnay meeshan in aan xer ka jirno isbilowno soo celistii rasmiga aheyd oo lacagihii joogtada ahaa oo la siinaya dadka naafada sida lai sheegay lacagta waxaan bilaabnay twenty fifteen may twenty fifteen twenty fourteen fourteen fifteen financial year laakiin lama bixinin seventeen eighteen lama bixinin eighteen nineteen lama bixinin nineteen twenty lama bixinin twenty twenty one iyo twenty twenty two ayaa bilihii weerar wax laga bixiya toban milyan si la sheegay hadda lacagta waxaan ka dhignay afartan milyan waxaana kula heshiinay bangiga in markaan bilaawno maanta insha allahu tacaala bil walba markii la gaaro taariikhda mishaarka la bixinaa ayagana ay lacagtii ay bixiyaan oo si joogtee ay u bixiyaan insha allah annagana aan lacagtii account ku sii shubna oo intii bishii lala rabay ay dhammaanin ay ku sii jirto insha allahu tacaala haddii lacagaha naga soo daahaanna ay sii bixiyaan heshiiska saas wa oo lacagta markay noo soo gasha aan u celinno tan hadda aan bixinayna waan wada haynaa waan bixinayna insha allahu taala marka lacagtaan waxaa loogu talagalay sida la sheegay dadka naafada eh lacagtaan lacag la leeyahay maaragtay qofka wax weynaa ku qabsada ma aha waa ha ku noolaado oo waqti xun baa lagu jiraa dad badan waxba haysanaa jiro dad ku nool ayaa jiro inay socdaan oo qaraabo u tagaan soo saas ma marka qofka naafada ma dhaqaaqi karin ma socon kara haatan waa maya marka saas ayaa ugu talagala waxaana ballan u qaadaya insha allahu tacaala dadka naafada eh in intiiaan aniga gaban aan nahay ay kala joogsanaynin biilnaa filim insha allah
ugu dambayntiina qaar ka mid ah dadka lixaadka naafada ka ah oo la rajaynayo inay lacagtaasi gaarto ayaa gabanaha u mahad celiyey aad iyo aad aad u mahadsan tahay Ah, gabanayee tumurbendu waa axmed cabdulaahi oo oo wakhti badan na saacideey aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa annagoo ma lacagtii wakhti dheer naga maqneed shantii sano oo lasoo dhaafay aan waxba aan laga helin akolo wakhti yar oo sagaal bilood ah weerar aad wax naga saa naga sii oo wakhti yar marka inta kale dadkii jiisaska ahay dib badan ay soo mareen ayagoo wakti hore wax loo bilaabay oo nolol fiican gaaray yaad- aad adiga markaaad ka tagtay dib badan ay mutaysteen marka hadda waxaan ku faraxsannahay adiga oo soo galay oo dhibkii sidii hore looga baxay dad badan baa ku faa'iiday lacagtan aad dadka siisay dadaa beecsharo ku furtay anigana ka mid eh bilcaantan u furay kaatiin oo iyo amboogo lagu gadanayo ilmihii oo aan ugu baxsanay isguul iyo ilaa ilo heer jaamacadeed yaan hadda oo aan ku soconnaa marka sidaas aawadeed dad badan oo ani iga dadaal badan oo si- aad u sii faa'iidayna kolley waa jireen marka lacagtaas wax weyn ay noo qabatay allaha ku barakeeye waa mahadsan tahay noolaaw khayraan kuu rajaynaynaa lacagtaas wax weyn ay wax nooga qabatay si kastaba ha noqotee dowladda kauntiga wajeer ayaa ballanqaaday in dadka lixaadka naafada ka ah ay garab istaagi doonto cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer maamulka madaxa bannaan ee kormeera howlaha booliiska dalka ee aipawa ayaa dalbaday in baaritaan qoto dheer lagu sameeya dhacdo dhowaan laga soo tabiyey ismaamulka mombaasaha guddoomiyaha aipawa aan makoori ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay qasab tahay in la ogaado sida ay ku dhacday in mid ka mid ah darawaliinta mombaasa uu askari ku amray inuu baabuurkiisa istaajiyo uu gaarigiisa uu jiirsiiyey sarkaalka taliyaha guud ee booliiska dalka javet come ayay kula talisay inuu arrintani ka salgaaro bayaanka aipawo ayaa waxaa ku cad in dhacdooyinka lagu bartilmaameedsan saraakiisha ammaanka ay kordheen sidaa awgeedna la doonayo in dabagal wax ku olaa lagu sameeyo arrintan askari ka tirsanaa waaxda taraafikada ee dalka ee baabuurka la jeersiiyey ayaa lagu magacaabayay julius marwa waxaana hadda xabsi ku jira cismaan jaamac cabdi oo falkaasi loo haysto
star f m ka dhagayso garbahari mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sanad ciidan oo markaasi muhiim u ah dagaalka ka dhanka ee la sheegay kooxda al-shabaab ka guddoontay mareykanka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed jaamac ayaa sanada ciidan kala wareegay mister tim oo markaasi sihayaha safaaradda mareykanka ah jaamac ayaa waxaa markaasi dowladda mareykanka uga mahad celiyay taageeridda hagarlaaneed ay u fidiyaan ciidanka xoogga dalka dhanka kale taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal odowa yuusuf raage ayaa taageeradan sanada ciidan ku tilmaamay mid muhiim ah taliyaha ayaa xusay in taageerada mareykanka aysan ahayn sanada ay maanta ee arahdae shalay keeneen muqdisho balse ay jiraan dadaallo badan oo ay bixiyaan gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa markaasi kormeeray qeybaha kala duwan ee isbitaalka weyn ee degmada baalcad ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha ayaa dul istaagay baahiyaha ka jira isbitaalkaasi isagoona ballanqaadyo sameeyey oo ay ka mid tahay in ee gunooyinkiisa qaar ka mid ah oo isbitaalka ku kabi doono sidoo kalena wuxuu markaasi xildhibaanada maamulkaasi hirshabeelle ee ku markaasi bogaadiyey inay iyagana wax un kusoo kordhiyaan isbitaalkaasi baalcad isagoona tusaale usoo qaatay mid ka mid ah xildhibaanada maamulkaas isbitaalka wuxuu gacanta ku haayaa shacab weyne awooddiisa uusan ahayn waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga ah waxaan ka codsanaynaa wasaaradda aan wargelinaynaa amraynaane wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan inay isbitaalka la soo xidhiirto wax allaala wixii awooddeeda aan ay kula garab gasho insha allah hadduu ilaah yidhahdo waxaan halkaan ugu mahad celinayaa xildhibaan xasan oo lahaa abaabulkii koowaad ee isbitaalka iskudubaridkiisii midho dhalkii ugu dambeeyey hadda waxaadna mooddaa inuu ka awood badan yahay baahiyada hadda ka jira isbitaalka inuusan ahayn nin keligiis gudi karo xildhibaanka waa garab taagannahay insha allah hadduu ilaah yidhaahdo aniga laga bilaabo hirshabeelle aniga oo ku hadlaya magaca baarlamaanka hirshabeelle waxaan ballan qaadayaa bil walba contribution oo ka go'o gunadayda inaan ku soo dari doono insha allah isbitaalka qof walba oo hirshabeelle ka tirsanna saasaa laga rabaa waxaa kaloo halkaan aan rabaa inaan ka dhiirigeliyo xildhibaanada hirshabeelle una sheego xildhibaan xasan wuxuu sameeyey keligiis ma samayn weyne ayagoo gruuba degmooyinkii waxaad og tihiin xildhibaanka saddexdiisa shaqo mid ka mid ah waa matalaadda shacabka waaye xildhibaanada waxaan u sheegayaa xildhibaan xasan xildhibaano badan oo bareejeeya in la helo shaqeeyo degmooyinkooda wax ku soo kordhiyo inta uu qabtay waxaan aaminsanahay aniga in hagar jirta mooye xildhibaano isu tegayo guud waa qaban karaan waxaan u sheegayaa xildhibaanadana in ay ayagana sidoo kale ku daysadaan guud ahaan dowladda hirshabeelle waxaan leeyahay in aan u istaagno waxaad og tihiin abaaraha iyo saamaynta colaadeed oo dhan waxay yeesheen feedback ama culaysyo ku yimaada degmooyinka ugu yaraan soddon iyo laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen halka dhowr kalena ah ay dhaawacmeen kadib shil laga soo tebiyey waddanka grieg tana ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen laba tareen oo midna ay rakaab saarnaayeen mid kalena uu xamuul siday shilkan ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay meel ka baxsan magaalada ku taala bartamaha griega ee larisa